بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصaxبiه أجمaعين waxaan noo bilaabanaya biidn illaahi اlkariim darsigeennii afartan iyo sagaalaad ee kitaabkeennii addurar اlbahiya fii ma yalzam اlmukalafa min alculuumi الsharciya aan uga hadlaynay wuxuu darsigeenna aanu ka hadli doonaa oo uu ka bilaabanayaa fasalka soomka faslun fi sawmi soomka ayuu u fasal yahay hadda soomka waa rugnigii afraad waa rugnigii waxaan rabaa afraad weeyaan oo arkaanta islaamka oo kitaabka uu ka hadlo maxaa yeele rugnigii koobaad waxaanu ku soo marnay shahaadada shahaadateynka caqiidadan uga soo hadalnay rugnigii labaad oo salaadana waa ka soo hadalna oo kitaabkaa nooga soo sheekeeyey rugnigii saddexaad ee zakadana waa ka soo baxnay oo darsigiisii shala ugu dambeeyey waanagii soo qaadanay dadka xitaa aan zakada la siinaynin kitaabku waa ka soo hadlay qofka sakada la siin karo iyo dadka aan la sii karin mathalanba zawjadu hadday saka bixinayso ninkeeda way siin kartaa ama zawjkeeda way siin kartaa zakada laakiin asagu ma sii karo ilaa nafaqadeeda waajib ku ahe waa soo qaadanay waxaan kale oo soo marnay reer banu haashim iyo reer banu mutarib iyo inaan la sii karin iyo mawlahooda iyo zakada inaan la sii karin waxaan kaloo soo marnay haddii aad rabto mathalan ba canug yar oo saqiira iyo qof waalan iyo inaad saka siido ayaga lama guddoonsiin karo ee waxaa loo dhiibayaa weligoodana waa soo marnay waxaan kaloo soo marnay qofkii qani ku noqda kasab ama nafaqo inaan sakada la sii karin qofku hadduu qani ku yahay nafaqada uu qani ku noqdo ama uu kasabka uu ku tanaado hadda markaa sakadii la siin maayo maxaa yeele nafaqo joogtaha buu haystaa weeyaan ee halkaa waxaan uga soo baxnay kitaabu zakaat waxaa noo bilaabanayaa kitaabu soom soomka iyo axkaamtiisa iyo fadaaisha uu leeyahay kitaabka iyo qaybahu ka hadli doona waa ogaa doonaa soomka ayuu kitaabku ka hadlayaa baan dhahnay waana kan faslun fi sawmi soomka ayuu u fasal yahay yejibu waxaa waajibaya sawmu ramadaana bisha ramadaan in la soomo biistikmaali shacbaana bisha shacbaan la yidhaahdo kaamil noqoshadeeda sababkeedu ku waajiba halaahiina soddon oo u kaamiloobo haddii bisha soon furka la yidhaahdo soddonkeedu u buuxsamo markaa bishii soon in la soomaa waa waajib maxaa yeelay bilaha islaamka soddon iyagu kama bataan shuhuurta shuhuurulcarab la yidhaahdo oo islaamku ku xisaabsado hijriga ka bilowda oo hijradii nabiga laga soo bilaabay calayhi salaatu wasalaam ee waxaan rabaa bilaha macnaha taariikhda hijriga laga bilaabay bilaha shuhuurulcarabka la yidhaahdo oo waxa weeye ka bilowda bisha muxaram ka bilowda muxaram laga bilaabo waxaa la yidhaahdaa bilahaas soddon kama bataan weeyaan labaatan iyo sagaalna way ku dhammaataa soddonna waa ku dhammaan kartaa nabigeenna suuban calayhi salaatu wasalaam soonka ilaahay sanadkii labaad buu horta soonku waajib noqday oo sanadkii labaad baa la waajibiyey hijriga nabigu intuu maka jooga oo dhan calayhi salaatu wasalaam soon laguma waajibin laakiin rasuulkeennu markuu madiino tegey oo hijrooday kabacdi baa soonka la waajibiyey sanadkii labaad ee hijriga nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam soonka la waajib yeelay nabigu laga bilaabo sanadkaa sagaal soon buu soomay ilaa toban toban sano oo madiine joogay sagaalkii soon oo nabigu uu soomay calayhi salaatu wasalaam sideed ka mida waxay ugu dhammaadeen bil walbaaba labaatan iyo sagaal bay ugu dhammaanaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam hal bil baa nabi moxamed waxay ugu dhammaatay soddon maalmood markaa ayuu nabigu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam bishu waa ama labaatan iyo sagaal ama waa soddon ayuu nabigu dhihi jiro mid oon bay noqotaa haddaba bisha soonka ka horreydee shacbaanka la yidhaahdo soddonkeeda hadduu buuxsamo asbaabta soonka waajibida ayay ka mid tahay oo waa in ramadaankii la soomo ow biru'yati cadlin ruux caadila aragtidiisa sababteeduu soonku ku waajibaa alhilaala bishi ou arko ruux caadil oo cadlu shahaado ah oo muslima hadduu bishii arko ruuxa muslimka ah oo macnaha caadilka ah xagga daahir ahaan caadil ku ah weeyaan ruuxa muslimka ah oo caadilka ah hal qof kale ah hadduu rabo qof aragtidiisu aad u dheeraydaba ha noqdo laakiin muraayad baan ka arka iyo telefishin baan ka arka maaha ruux muslima oo macnaha waxa weeye nin mathalanba xur ahoo waxa weeye qaangaarah oo muslim ah oo caadil ah xagga shahaadada baatinka ma aha oo ba cadlu shahaada cadaalada daahirkaa weeyaan weliba hadduu bisha aragtideeda waxa weeye ka mara kaco cadlu riwaaya laga hadli maayo cadlu shahaada hadduu bisha aragtideeda ka mara kaco ee markaa uu yidhaahdo ashhadu annii ra'aytu lhilaala anigu waxaan markhaati ka ah waxa weeye bishii inaan arkay waa inuu lafdigaa ku dhawaaqo qaadiguna markaa uu xukmiyo oo qaadiguna uu xukumo u yidhaahdo qaadiguna uu yidhaha xakamtu bishahaadatihi mathalan ba ama macnaha qaadigu uu yidhaahdo habata cindii bishii baa ramadaan aragtideedii baa sugnaatay oo ruuxa macnaha ninkaa bishii arkay baa macnaha iisoo sheegay taa haddii la helo oo bishii ay sugnaato halkaa qof mathalanba aragtidiisa ay ku sugnaato iyaduna waajib bay noqonee buu ku leeyahay weeye yay ku waajibaa ramadaankii marka asbaabihii aan ku soo marnay kitaabkeenna safiinaha waa taqaaniin shan bay ahaayeen laakiin labadii caamkaa buu noo soo qaaday wuxuu ku waajibaa soonku calaa kulli muslimin qof walba oo muslima qofkaasoo mukallafin la mashaqeeyey qofkaa muslimkaahoo mudiiqin awooda lisawmi soomka awoodo weeyaan xisan xagga garashada iyo dareenka ku awooda xisi ahaan iyo muuqaal ahaanba u awooda oo xawaasta lagu dareemi karo qofkaani waaba muuqata inuu soonkii awoodo wa sharcan ku awoodo oo sharci ahaanna sharciguna u ogol yahay inuu soomo falaa yejibu soonku waajibi maayo calaa kaafirin maadaama la yidhi qof muslima ayay waajib ku tahay bisha ramadaan haddii la xaqiijiyo faman shahida minkum shahra falyasum bisha ramadaan qofkii ka mara kaca oo xaadira oo ogaada in ramadaankii la gaaray ha soomo qof walboo bisha ogaada maadaama la yidhi dadka amarkan qaadanayo laga doonayahay waxa weeye waa dadka muslimiinta weeyaan amaa qofka aan muslimka ahayn ramadaan soon la odhan maayo salaada tukana la odhan maayo zakada dhiibna la dhihi maayo aakhiro waa loo cadaabayaa laakiin adduunka mar haddii laga waayo tawxiidkii hadda maxaaba salaad iyo soon la weydiiyaa weeyaan soonku marka wuxuu ku waajibaa calaa kulli muslimin qof walboo muslima baa la yidhi maadaama muslim la yidhi falaa yajibu calaa kaafirin gaalku waajibi maayo maadaama la yidhi mukallaf qofku waa inuu qaangaar yahay baa la yidhi walaa calaa sabiyin qofka saqiirka ah iyo wa majnuunin qofka waalanna ku waajibi maayo maxaa yeelay labadoodaa takliifka oo qaangaarnimo iyo caqli ah labadiibaa laga waayey majnuunkuna caqli ma leh saqiirkuna qaangaar maaha qofku haddii caqli iyo qaangaarnimo labadaa hadduusan lahayn oo caqlina uusan lahayn qaangaarna uusan ahayn hadda soon ku waajibi maayo waxaan kale oo soonku ku waajibaynin qof awoodo ayaa soonku ku waajibaa baa lagu yidhi qofkii aan xisi ahaan u awoodin oo muuqaal ahaanba noo muuqata inuusan awoodin waa waayeel waayeel weeyaan hadduu soomo wuxuu gaarayaa waxa weeye aragtida dhanba inuu waayeba wuxuu gaarayaa inuu meel ku dhaco hadduu awal istaagi jira inuu meel ku dhaco wuxuu gaarayaa waxa weeye arrimaha nuucaabuu ku dhacayaa weeye ama ma ahani waa qof waayeelhon waayeelnimo la awoodin waayeel xoog leh laga hadli maayo qofkii waayeela ee xoog leh ee soonka soomi karaa waa inuu soomo laakiin qofku hadduusan awood u lahayn fattaqu llaha mastadactum buu ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala nabiga ilaahay intaad awoodiin ka cabsada nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa amartukum bishayin fa'tuu minhu mastadactum shay haddaan idin amro waxaad awooddaan kala imaada sala allahu calayhi wasalam marka istidaacadii haddii la waayo oo qofkaani uu waayeel yahay da'ah waa hooyo waayeel ah ama waa aabbo waayeelah da'da uu marayo tabar uma leh in uu intaasu saacadood qadsanaado hadduu sameeyana awal hadduu istaagi jiray mar dambe ma istaagi karo aragtida oo dhan buu weynayaa wuxuu gaarayaa xaalad aan caadi ahayn qofkaa waayeelka oon soonka awoodin soonka hadda ma awoodo maadaamuusan awoodin soonku waajibba kuma ahanba waxaa waajib ku ah waa fidyada ibtidaa'an baa la yidhaahdaa fidyaa waajib ku ah walaa calaa man qof korkii soonku waajib ku noqon maayo qofkaasu laa yudiiquhu soonka aan awoodin oo muxuu la awoodi waaye likibarin da'aweyni darteed buu la awoodi waaye ama maahane wuxuu la awoodi waaye oo soonka uusan u awoodin aw maradin jiro ayuusan u awoodin maradkaasoo laa yurjaa bur'uhu caafimaadkiisa aan la rajaynaynin waa xanuunsan yahayo xanuunkaana la rajayn maayo in uu ka caafimaado waa xanuun daa'ima weeyaan waa xanuun laga quustay weeye maxaa yeelay haddii uu xanuunkiisa rajo laga qabo inuu ka raysto markaas wuu afuri karaa xanuunka dartiiba u afurayaa xanuunka lagu odhanayo waa u afurayaana waa xanuun daran weeyaan xanuun daran oo uusan dartii soonka u awoodin ayaa haya waa xanuunsan yahay qofkaani soo ma aha laakiin rajaa laga qabaa inuu caafimaado maadaama xanuunku sidaa uu yahay wakhtiguu soonka geli lahaa oo soomi lahay haddii xanuunka uu hayo niyeyse xataa la odhan maayo maxaa le waa xanuunsan yahay weeyaan hadduusan wakhtiga ahaynna habeenkii uu caafimaad qabo oo xanuunku marna daayo marna ou qabto saacaddii uu fayoobay ay ku soo aaddo wakhtiga habeenkii iyo la niyeysan lahaa ha soo niyeysto barqadiibuu xanuunkii qabtay soo ma aha waa xanuunsan yahay ruqsow leeyahay weeyaan ha afuro hadda marka qofku hadduu xanuunkiisa rajo laga qabo inuu ka caafimaado wuu afuri karaa ruqsooyinka loo afuray ku jirtaa laakiin berri ka maalin waa inuu soo qadeeyo markau caafimaad helo ayuu soo qadaynaya oo ramadaanku dhammaado laakiin qofkii xanuunkiisu daa'im ou noqdo oo rajaba aan laga qabin inuu ka caafimaado abadan meel walba la waa la geeyey waa laga quustay weeyaan caafimaadba la sugin maayo qofkaas iyo qofka waayeelka ah hooyada waayeelka noqotoo soonka awoodi weyda aabbaha waayeelka noqdo oo soonka awoodi waaya iyo qofka xanuunsan rag iyo dumar wuxuu doona ha noqdee oo xanuunkiisu uu daa'im yahay oon rajo laga qabin inuu ka caafimaado saddexdaas qaybood waxaa u bannaan maali waxaa waajib ku ah baan rabaa maalin walba inay raashin bixiyaan laakiin waajib kuma aha inay soomaan waajibkoodu waa inay raashin bixiyaan weeyaan haddee dad baa waxay odhanayaan aniga sonkor baan qabaahoo haddaan sii bixiyey boqol dollar baan dhiibay bishu markay dhalanaysa waan sii dhiibayba yaa horta marka hore fidye haddaad bixinayso yaa ku yidhi lacag ku bixi lacag ku bixi yaa yidhi weeyaan midda labaad haddii haddana waxa weeye inay u bannaantay in kale qofku waa inuu ogaado xanuunka uu qabo horta xanuun uu la awoodi waayo soonka waa inuu ahaado oo hadduu soomo soonkii dhibaata uga imaanayso la hubo midda labaad mar haddii rukso shareecadu ay siiday oo sharcigu raashin waajib uga dhigay raashinkaas lama tacjiilin karo weeyaan ramadaanko dhan bilowgiisan hal mar sii dhiibayaa may yacni waxa weeye inaad hal mar hadda sii dhiibta ma lagu ogola haddii laakiin ramadaanka markuu dhammaado aad mar wada dhiibto waa shay lagugu lahaayod hadda oo hore lagugu wada yeeshay ood dhiibayso maalin walba inaad hatiise sii dhiibtaa lagaa doonaya raashinkan habeen walba markii la gaadho waktiga maqribkiia waa inaad dhiibtaa raashin weeyaan waxa la bixinaya waa raashin waxaa la siinayaa masaakiintii ama qofkii faqiirka ahaa maalin walba soonkii wixii beddel ka ahay baana la dhiibayaa weeyaan laakiin lama dhihi karo bisha ramadaan markii la gaadho anigu ma soomi karee haddaan masaakiinta sii quudinayaa qof baan afur siiyaaho raashin raashin siiyaa ma odhan kartid may ma la ogola weeyaan fidyada hadda aan marayno oo qofka aan soonka awoodin laga rabo qof raashin la siiya maaha raashin qof la siiyo oo la yidhaah qofkaas baan anigu cunto siiya maaha lacag la sii dhiibana maaha waa raashin wax dacaam oo mud ah waa macnaha lixdan ama lix boqoloo garaam yacni raashin u dhikama waa raash hal koombo oo raashin ah oo galley ah ama masaga ah ama waxa weye mirihii xabuubta ah midhahaas oo hal koomba baad dhiibaysaa weeyaan lacagna maaha raashin bisiloo qof la siiyana maaha tacjiilna lama ogola weeyaan haddii aadan haysanin meesha aad joogto qofaad siido waad dhiibtay soo ma aha lacagta aad dhiibtay waa in raashin lagu iibiyo ee maalin walbaba aad qof wakiilato kaa dhiiba raashinkii weeyaan sidaasuu beddel uga noqonayaa soonkii marka waa inaan qaabkaas dadka loogu sheegaa qofkii raashinka bixinaya oo sharcigu u baneeyey si saxa waa inuu u bixiyo weeyaan qofka fidyada bixinaya wayalzamuhu waxaa ku waajibaya qofka aan awoodin soonka muddun mud koomba raashin ah likulli yawmin maalin walbaba oo u afuro waa inuu koomba raashina bixiyo weeyaan walaa calaa xaa'idin maxaa yeele soonkii uu qofka awoodi waayey xisan buu u awoodi waayey gabadha xaydka qabta iyo midda nufa nifaaska qabtaaba soonka ma awoodaan oo maxay u awoodi waayeen xaggee xanuunaysa maxay la awoodi waayeen sharcigaan u ogolayn hadday xataa soomi lahaayeen sharcigu uma bannayn gabadhu iyadoo xayd qabta ama nifaas in ay soonto ama salaada ay tukato ma loo ogolo weeyaan ama qur-aankiiba ay akhrido mathalanba sharcigaa u diiday soo ma aha walaa calaa xaa'idin gabadha xaa'idadaana soonku waajib kuma aha inay soonto wa nufasaa'a gabadha nifaaska qabtana dhiig umuleedkana oo umusha ku jirtana uma bannaana li'annahumaa labadoodu laa yudiiqaani soonka maba awoodaan oo maxay u awoodi waayeen sharcan xagga sharcigay u awoodi waayeenoo sharcigaan u ogolayn baa looga jeedaa sharcigaa u diiday sharcigaa ka hor taagan oo odhanaya ma idiin bannaana inaad soomtiin ma idiin bannaana ma bannaano weeyaan inay soomaan laakiin qad baa laga rabaa qad baa laga rabaa ummuna caaisha markii la weydiiyey waxay dhihi jirtay waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabdhihii saxaabiyaadka haddii aan nahay nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuuna amri jiray soonka nooga taga markaan xayd qabno inaan soo qadayno laakiin salaada qadayalnama dhihi jir nabigu calayhi salaatu wasalaam marka ma awoodaan weeyaan ma awoodaan masaa-ishaas sidaas baa marka waxa weeye ayaa looga hadlaa weeyaan axkaamta soomku qaybahaasoo dhan buu sheikhu uga hadlay hadda waxaa la yidhaahdaa soomku sidiisaba umuurta uu ku waajibo haddii waxaa ka mid a bisha shacbaanka la yidhaahdo soddonkeedu hadduu buuxsamo soonku waa waajib weeyaan hadday rabto samada ayaan waxba looga jeedin mar haddii bishaasi ay soddonkeedii buuxsamo waa waajib baa la yidhaahdaa maxaa yeele nabigeennu wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam suumuu liru'yatihi bisha aragtideeda ku sooma wa afdiruu liru'yatihi aragtida bishana ku afura fa in qumma calaykum fa akmiluu ciddata shacbaana halaahiina rawaahu albukhaariy waa xadiis imaamu albukhaari warinayo haddii caad ou cirkii laydinka saarana oo markaa caad ou ku aadan yahana galabta soonku dhalan rabo soddonka bisha shacbaan ama soondheeraha buuxiya ayuu nabigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo soo aroortay xadiis kale fa in qumma calaykum faqduruu lahu weeyaan faqduruu lah sababtii macnaha waxa weeye in sidaa loo taam yeelo fa akmiluu shacbaana halaathiina yowman riwaayo kale ahayd asbaabaha uu ku waajibo sababta labaadna waxaa kitaabka uu noogu sheegay haddii bishii shacbaan horta ay kaamil noqoto soonku waa waajib baa la yidhi ama bishiibaa sugnaatay oo hal qof oo muslima baa bishii caddeeyey ramadaankii inuu dhasho baa la xaqiijiyey qaadigii islaamka ayaana macnaha loo sheegay oo arrintii sugay weeyaan qaadigii islaamka haddii waxa weeye arrinkaa uu xaqiijiyo arrintaa mar hadduu qaadigii xaqiijiyo oo qof waxa weeye khabarkiisa caadil ku ah khabarkiisa qof caadil ku ah baa bishii arkay cadlu shahaada qof cadlu shahaade ah ayaa bishii masalan ba arkay weeyaan hadda qofka cadlu shahaadada waxa weeye waa qof muslima oo caadil ah weeyaan xagga markhaatiga caadil ku ah baa la yidhaahdaa cadlu shahaaduhu waa qof aan weligii waa qofaan kabaa'ir samaynin dunuubta la yidhaahdo waa qofaan sakaa'irta daa'imin waa qof daacaadkiisu macaasidiisa ka badan yihiin gabar maahane waa nin weliba waa inuu xor ahaado waa inuu rashiid qof hanuunsan oo hagaagsan ahaado waa inuu muruu'o lahaado waa inuu qof baraarugsan ahaado waa inuu qof hadlaya oo yahay oon hadalka ku xirnayn waa inuu yahay qof wax maqlaya oo aan dhagool ahayn waa inuu yahay basiir qof aan indhool ahayn oo wax u jeeda shuruuddaa haddii la waayo warkiisa la qabsan maayo bisha ramadaan hal qof kaliya hadduu sugo oo shuruuddaa oobsaday ee qaadiga islaamka ou xukumo kitaab in la mariyo shardi ma aha oo qaadigu uu yidhaahdo arrintaas isagu hadduu yidhaahdo ashhadu annii ra'aytu alhilaala bishii ramadaan baan arkay oo sidaas baan ka marakacaya qaadiguna arrinta uu xaqiijiyo inta isku madlaca ah oo qoraxda iyo bishu mar uu wada soo baxa qoraxdii waxaan rabaa bishu mar uu soo wada baxdo oo xidiguhu mar uu soo wada baxaan marna u wada dhacaan waa intii labaatan iyo afar farsak baa la yidhi aan iskaga dheerayn weeye dadkaas waxaa waajib ku ah inay xukunkaa wada qaataan kulligood oo maxaa u daliila xadiidka nabi moxamed baa u daliila sala allahu calayhi wasalam waxaa sugnaatay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa sugnaatay baa la yidhi xadiis abu daa'uudka uu warinayo biisnaadin saxiixin oo imaamu ibnu xibbaan iyo xaakim ay saxiix yeeleen cabdillaahi ibni cumar radia allaahu canhumaa saxaabiga la yidhahdo ilaahay raadiha ka noqdee ayaa bisha ramadaan arkay markaasuu nabiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam fasaamahu wa amara annaasa bisiyaami markaa ayuu nebi moxamed soomay dadkiina wuxuu faray nabigu inay soomaan waxaa kaloo soo arooray xadiis imaamu abu daa'uud iyo imaamu tirmidi imaamu nisaa'i ibnu maajah kulli wariyeen oo cabdillaahi ibni cabbaas uu nabiga ka wariyey radia allaahu canhumaa cabdillaahi ibni cabbaas baa wuxuu yidhi jaa'a acraabiyun ila annabiyi sala allahu calayhi wasalama saxaabi baadiyaha degaankiisa ou yahay ayaa nebi moxamed u yimid fa qaala markaasuu yidhi ashhad wuxuu yidhi markuu nabiga u yimid innii ra'aytu hilaala ramadaan nabi moxamedow bishii ramadaan baan arkay fa qaala nabigu wuxuu yidhi atashhadu an laa ilaaha ila allah qaala nacam ilaahay ma qiraysaa nacam buu yidhi qaala nabigu wuxuu yidhi atashhadu annii rasuuluullah ma qirsan tahay anugu inaan nabi rasuulkii rabbi ahaa qaala nacam buu yidhi qaala nabi moxamed baa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa bilaalu bilaal waa mu'adinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam bilaal bilon rabaax adin fi nnaasi falyasuumuu dadka ogeysii ha soomeen hal qof baa bishii arkay nabiguna waa xukumay calayhi salaatu wasalaam dadka ogeysii baa la yidhi ha soomeene marka labadaa xugun oo bisha soondheeruhu hadday kaamil soddonkeedu buuxsamo ama qofkaa caadilkaa nin caadila bisha inta arko qaadigu ou xukumo inta isku madlaca ah haddee war kale uma yaallo weeyaan waa in dadkii inay soomaan bay noqonaysaa weeye amaa dadka aan isku madlac ahayn baa la yidhi hawaidaa habatat ru'yatu fii baladin lasima sawma man waafaqa madlacahu min albuldaani alaakhar qola hadday bisha aragto waddan laga arko waddamada kaleeto oo qoraxdu mar ula soo baxdo marna ula dhacdo ayaa ku-xuguna baa la yidhi ayaa ku-xuguna weeyaan amaa haddaysan isku madlac ahayn oo qoraxdu marna usoo wada bixin marna u wada dhicin isku xugun noqon maayaan waxaa u daliila xadiis oo warinaya imaamu muslim xadiiska kurayb baa la yidhaahdaa mawlihii ibnu cabbaas kurayb wuxuu yidhi waddanka shaam baan galay markaas baan bishii ramadaan arkay leylata aljumca magaaladii madiino ayaan ku soo laabtay cabdillaahi ibni cabbaas oo awal hawl ii dirsaday baa i weydiiyo wuxuu yidhi mataa ra'aytum alhilaala kuraybow goormaad adinku bisha aragteen dad reer shaam tihiin faqultu leylata aljumca annaga ramadaanku habeen jumcaa buu noo dhashay oo jumcaan aragnay markaasuu yidhi anta ra'aytahu maadiga arkay kuraybow markaabaan idhi nacam wa ra'aahu naasu wasaamuu wasaama mucaawiya dadkoo dhan baa arkay waana soomeen mucaawiyana wuu soomay markaasuu yidhi cabdillaahi ibni cabbaas laakinaa ra'aynaahu leylata sabti annagu oon habeen sabtiya baan aragnay haddaan nahay reer madiino falaa nasaalu nasuumuhu xataa ka suuli mayno inaan soomno ilaa xataa nakmulu lciddata ow naraahu ilaa ciddada aanu ka dhammaystirno ama bishii soonfurka shawaalka aan ka aragno waa saxaabtii rasuulka oo laba mar bishii laba waddan ka kala arkay oo qolaba markooda ay aragtay ay soomtay weeyaan dad baa laga yaabaa maanta haddii waxa weeye ay maqlaan waddanka qolooyinka iyagu bisha ma arkinin oo ayagu ma soomin qola aan kugu madlac in la yidhahdo maxaa dhacay maxay u hareen wadaa saxaabtii rasuulka waa kanaa weeyaan halkaasay noogu qoran taha marka bisha ramadaan sideedaba waa bil sidaas oo aad iyo aad baa la yidhaahdaa waxa weeye fadaa'isheeda iyo iyo wanaaggeedu u tira badan yahay ilaahay baa subxaanahu wa tacaala soonkeeda nagu waajib yeelay soom marka la yidhaahdo luqatan al-imsaak baa la yidhaahdaa waxaa ka mid ah qowlu maryama calayha asalaam innii nadartu liraxmaani sawma anugu waxaan ilaahay u nadray inaan aamusnaado falan ukallima alyawma insiya oo maanta aniga insi mama la hadlayaba soomka sharci ahaan al imsaaku cani almuftiraat baa la yidhaahdaa waxyaabaha soonka buryo oo laga joogsado min alfajri salaada subax markay dhalata laga bilaabo ilaa quruubi shams ilaa qoraxdu ay ka dhacdo xikmada soonka loogu talagala waxa weeye soonku xikmad buu leeyahay xikmaddiisu waa maxay sixatuljismi baa ka mid a dadka sideedaba waxa weeye caafimaad buu u yahay jismigooda maxaa yeelay jirmigeennan kow iyo toban bilood ayaan cunto ku wadnay weeyaan halkaa bil caafimaadka soo gelaya dadka iska afuran hadday ogaan lahaayeen qof walboo naga dadka ka mida waa soomi laheed caafimaad baa ku sugan axbaabi xikmadiisa xikmadda kaloo leeya waxaa ka mid a kasru nafsi baa la yidhaahdaa naftu intaasoo sano intaasoo bilooday cunto iska cunaysa naftaa lagu jebiyaaho naftu kibirka inta daydo bay macnaha waxa weye idab yeelanaysaa weeyaan qahru shaydaan baa ka mid ah shaydaankiibaa lagu qahraa oo looga adkaadaa wadiibu lfami cindallaahi baa ka mida baa la yidhi qofku marku sooman yahay gelinka dambe duhurkii markii inta marka laga bilaabo ilaa qoraxdu ka dhacdo laga afuro lama cadaysado weeyaan afkaaga waxa yarkaa oo xayaabada ahoo saaran ilaahay agtiisa miski waa ka carfoon taha buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a xikmadda soonka loogu talagalay sifaa'u lqalb qalbiga qofka saa'imka ah saafi buu noqonayaa qufraanu dunuub baa ka mid a dunuubtaa lagu mayraa soonka waxaa ka mid a fawaa'iddaas alitisaafu biwasfi lmalaa'ika ka mid a qofku markuu sooman yahay wuxuu shabahaa malaa'igta maxaa yeele malaa'igtu laa ya'kuluun wax ma cunaan walaa yashrabuuna wax ma cabbaan wa quutuhum altasbiixu wataxmiid baa la yidhaahdaa quutulmalaa'ika waxa weeye ilaahay oo lagu mahdiyo iyo ilaahayoo loo tasbiixsado qofka saa'imkaa malaa'igta wuxuu ka shabahaa malaa'igtu waxna ma cunaan waxna ma cabbaan qofka soomanna waxna ma cuno waxna ma cabbo maba loo oggolaba marka soonku waxa weeye bisha bishaanu waa bil sideedaba sidaa xigmadaasoo dhan baa ka buuxda waxaa khasaara ku dhacday qofka aan soomin oo cindallaahi wuxuu la tago aan haysanin cuntada ou cuno qofka aan soomin hilibka uga baxa baa la yidhi jirkiisa maqas naareed baa looga googooyaa cadaabta ilaah buu ku mutaysanayaa weeyaan hal maalin kaliya buu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam qofkay dhaafto oo macno darri ay ku dhaafto hadduu laba-iyo toban bilood soomanaado halkii maalin daraaddeed u soomanaado ajirkeedii usoo laaban maayo hawaabkii maalinkaa ku dhaafay dib kugu soo laaban maayo bisha ramadaan markay dhalato nabigeenna calayhi salaatu wasalaam asxaabta waa u tahniyey jiray marka ramadaanka uu soo dhow yahay wuxuu dhihi jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam ataakum ramadaan bishii ramadaanba ramadaan baa idin yimid yacnii ramadaankii baa la gaadhay shahrun mubaarakun waa bil mubaaragahoo la barakeeyo barakaysan waa shahrulbaraka waa shahru raxma waa shahru lmaqfira waa shahru sadaqa waa shahru lcitqi waa shahru laytaam waa shahru lmasaakiin waa shahru lqur'aan baa la yidhaahdaa waa bishii qur'aanka oo qur'aanka kariimka sharafteeda waxaa ka mid a ramadaanka waa bishii ilaahay qur'aanka soo dejiyey yaquulu allahu subxaanah shahru ramadaana bisha ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan ambiyadii ilaah suxuftii nabi ibraahim iyo ramadaan baa la soo dejiyey kutubihii ramadaanka baa la soo deji jiray qur-aankeena ramadaanka baa la soo dejiyey bilaha bishii ugu sharaf badneed baa lagu tilmaamaa ilaa uu nabigeennu yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam wa ramadaanu ilaa ramadaan buu yidhi fiiri ramadaan qofku markuu soomo ilaa midkiisa kale laga gaadho kafaara gud buu u noqonayaa yacnii inta u dhaxayda wixii qaladaadahoo ka dhacoo dunuubah oo weliba saqaa'irahon kabaa'ir ahayn ilaahay baa ku cafinaya axbaabay marka ramadaanku qaymahaa buu leeyahy sharaftaa weyn buu leeyahy waxaan noo bilowday waa dersigiisii koobaad ee ramadaanka aan uga hadlaynay axkaamta uu leeyahay oo kitaabka uu nooga sheekaynayo weeyaan darsigeenna afartan iyo sagaalaad ee axkaamta ramadaanka ee kitaabkeennii addurar ulbahiya intaas ayaanu ku soo koobaynaa wallaahu waliyu tawfiiq ilaahay ha nagu daro kumayaalka ramadaanka loo dembi dhaafo oo ilaahay uu siiyo ridihiisa iyo raxmaddiisa iyo cafigiisa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu